أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobadaan idinku henan waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya qarax khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyada kenya xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeestay heshiiska xaaraanta ah ee magaalada ankara ku kala saxiixdeen murtad garguurta ee abiy axmed ee etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya in ka badan shan boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaano hoos taga magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo ay u soo gebagabaysay wilaayada baay tiro dad muslimiin ah ayaa ku shahiiday duqeyn maamulka saahiyuuniyadda yuhuuddu ka geysteen magaalada khaza maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey macalimiinta madaariista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable ee wilaayadaasi sidoo kale warkeena duhur waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan heshiiska xaaraanta ah ee murtad garguurtee badda soomaaliya ku siiyey xabashada etoobiya
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka jumaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya warkaas iyo war kaloo ku aadan qarax khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaa inoo hayaa walaalka marwaan maxmed weeraradan oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah iyo weeraro madaafiic ah waxay ciidamada mujaahidiinta ka kala fuliyeen koonfurta soomaaliya iyo gobolka laamu ee ku horjiro gumaysiga saliibiyadda kenya iyadoona allaha falligiis weeraradaasi khasaare lagu gaarsiiyayo kufaarta iyo murtadiinta shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka danow wilaayada baaya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada askarta kufaarta xabshada etoobiya ee degmada qansax dheere islabaay waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka owdiinle ee hoos tagta magaalada baydhabo dhanka wilaayada hiiraan qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada jaallaqsi ayaa lala eegtay isbaaro maleeshaadka riddada u tiilay halkaasi waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga dhinaca laamuu ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen kulayan kufaarta kenya ah oo ka baxay magaalada madiindi kuna sii jeeday deegaanka kamboni iyadoona gaariga uu goobta ku gubtay askartii saarneed ay halkaasi ku halaagsameen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa si xiriir ah kaga dhaca howlgallada mujaahidiinta ee ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta kusoo duulay shareecada allaah mahadsaned marwan xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeestay heshiiska xaaraanta ah ee magaalada ankara ku kala saxeexdeen murtad garguurta iyo abiy axmed ee etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya casaam carafaad ayaa warbixinta warkaas inoo haya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka xasan sheekh ayaa sheegay in xasan gurguurta uu badda soomaaliya u saxiixay abiy axmed waxa uu sheegay in dowladda xabashada etoobiya aysan ka laabanin heshiiska ay la gashay muuse biixi sidaa darteedna uu badda soomaaliya isaga uu u saxiixay madaxweynaha asagoona u soo noqonin labadii gole asagoona wax tixgelinasaynin go-aankii labada golo soo saareen ayuu miiska wadahadalka la fadhiistay ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo aan ka noqonin m o u-gii waxaa la yidhi si loogu cayaaro caqligeenna iyo garaadka shacabka soomaaliyeed waxaa laali wixii la isku haayey ee contentious issue ahaa xasaasiga ahaa qadiyadihii xasaasiga ahaa in hore looga socdo lama sheegin qadiyadaha xasaasigaha waxay yihiin ma m o u-giya ma ictiraafkii somalilan etoobiya rabtaa ma saldhiggii militariya doonaysaa maxay yihiin waxaas balse waxaa la yidhi dowladda soomaaliya waa inay qirtaa nafurkii ay sameeyeen ciidankii etoobiya etoobiya waxay ankara ka noqotay iyadoon is afgaradkii laga noqonin iyagoo meel lagu sheegay aysan jirin wixii isdafgaradka ku yaalay iyadoo la aqoonsaday ciidankeeda inuu yahay ciidan nafur u sameeyey soomaaliya waxa uu intaasi raacay in dowladda xabashada etoobiya ay ku qasabtay xasan sheekh inuu aqbal in ciidanka etoobiya ku sugan soomaaliya ay yihiin ciidan nafur u sameeyey soomaaliya sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu soo hadal qaaday sababaha xasan sheekh ku qasabtay in etoobiya heshiiska uu la saxiixdo waxa uu sheegay in cadaadis kaga yimid siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada dartood uu etoobiya heshiis kula galay si uu uga argoosto waxaa su-aal leh madaxweynaha in badan uu diiday inuu miiska wadahadalka tago ilaa uu ka noqdo abey axmed iyo maamulkiisa ay ka noqdaan is-afgaradkii maxaa maanta riixay maxaa maanta geeyey waxaa geeyey waa iska caddahay waa cadaadiska gudaha ka haysta waa cadaadiska siyaasadeed ee gudaha ka haysta markii aad walaalaha inaad u tanaasusho aad diido markii aad istiraahdo dantaada guracan meel marso markii aad dalka dad dadka dalka kula leh talada kula leh aad diiddo waxaad door bidaysaa inaad ajnabiga naf ka raadiso waa taariikh siyaasad soomaaliya taalla oo la wada og yahay waxaa taas ka sii daran markuu dareenkaaga iyo damacaaga iyo dooqaada keliya ku hogaamiyo maxaa dhacaya duruufaha isla bedelaysaa xaaladda markaas taagan yaad ku xukun tahay cadaadiska markaas ku haysto ayaa kuu daran marka waxaa tahay nin dooqiisa la tashaday ajnabiguna dadka noocaasa sidoodaba way ka adag yihiin maalin ka hor waxaa murtad guurguurtay heshiis xaaraan ah magaalada ankara uu kula saxiixday ra-iisul wasaaraha xabashada etoobiya abiy axmed isagoona etoobiya u saxiixay qaadashada badda soomaaliya mahadsanid casaam in ka badan shan boqol oo ruux oo ku dhaqan deegaano hoostaga magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay duuro diini ah oo ay usoo gebagabaysay wilaayada bay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dadkan dowrada ka faa'iidaystay waxay isugu jireen rag iyo dumar waxayna ka mid yihiin bulshada muslimiinta ee ku nool deegaano badan oo hoostaga degmada baydhabo ee gobolka baay waxay dadkan qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxaana ay ka faa'iidaysteen wax badan oo halkan aan lagu soo koobi karin munaasabad dowradan lagu soo xirayay oo ka dhacday deegaanka dharqo oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo waxaa ka qayb galay culimo udiin odayaal waxgarad nabadoonno iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee deegaanka iidhaare iyo marti sharaf kale ugu horreyn mid ka mid ah culummada deegaanka ayaa kelimad tawciye ah munaasabadda ka jeediyey
marka naf kasta walibar hormar sidaas oo fiirsato iri allah subxaana wa tacaala markaase haddana may aayaddaas ku dabageliyey wattaqullaha fiiriya ittaqullaha wala ka hormariysay waltandur nafsu maa qadamad liqadin amar dhataliku geli haye biyaaji kale haddana wattaqullaaha ilaahay ku obsada eri allah subxaana wa tacaala ina allaha khabiirun bimaa tacmaluuna ayaa ilahay ka gebagabaa ilaahay subxaana wa tacaala mayba ogyaa oo hoos ogyaa walaa isan shaqaysada haytan haddii khayr ayiin haddii sharreeyin wali adan ka hadala hayto kaatib alxasanaat i kaatibu sayi-aada garbo koo saaran oo wal qorahayaa raqiib iyo catiid kaatib alxasanaati amiirun calaa kaatib sayi-aati yaa garbo saaran markii allah subxaana wa tacaala ku obsada yaa leeyi allah subxaana wa tacaala qaar ka mid a ardayda ka faa'iidaystay dowradan ayaa dhankooda soo bandhigay waxyaabihii ay faa'iidaysteen ilaahay may baaliya aladiina haani yaakuluuna riba haani ribada aamayan muqumayan oo qafrijo ma hakubaahanga ilaahayna leey ilaa mayla hakubahaayane yo oo mayla arhaylan jino dhowey oo kaleed may baahiilhelaano mayla arhay burbursanyin oo dadka macashirka roogoo bilaabaan oo dadka ma eegin ee nimantii ribada aamayo arhaayaan taasna ma insaab weelay daalika biannahum qaaluu inama albeycu mithlu riba oo yowa may areena beecege i ribaba toow beec iyo riba toow ilaahayna may baaliya wa axalla allaahu albeyca wa xarama arriba ilaahayna beecigaa halaal weeli ribadaa haraam weeli haddii oo yalan hogaamiy mayba meelin ku fahangnay tan koowaad mayb waa arkaanul islaam islaamnimada arkaanti ama tiirishii waliga saabsanta yaa meelaha ku fahangni hal arkaan arkaantu mudda haddii adalku waaye ini islaamnimo sahay meelayaan yaa meelaha ka fahangni may kale meelaha ka fahangnay arkaanul iimaan iimaanka alla rumayntiis iyo rasulo rumayntiya yaa meelaha ka fahangni may kale meelaha ka fahangnay rugnul ixsaan ixsaan waliila ka jeedo haddii aad dunuubsuo biyaasu ama waxyaabo ka dhex jarto haddii walkoo ilaahay aragaaw adan hayna melika ilaahay inuusa ka aragaaw yaa meelaha ka fahangni gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaano hoostaga magaalada baydhabo ayaa qayb ka ahaa dowradan iyagoona dhankooda dowrada wax badan ka faa'iidaystay sida ay sharaxaysa mid ka mida gabdhihii nasiibka u yeeshay inay dowrada ka faa'iidaystaan دورada asmaa bint abibakar walaal ninka akrimay kumadaha lama xisaab lamadaas fasaal oo ah arbacuuna xadiidan fi tawxiid lasiidatu khayru nisaa iyada khayr badan ku faa'idni maasha allah wilaayad mayba odsadaane mar kale intii dadaalkan iyo juhdigin iyo hadii biyan oo kale haniinka nagaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu jazaakum allah khayra jazaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey qabanaya dowraad kala duwan oo uu qabanayo dadka muslimiinta ee ku nool deegaano hoostaga goobaha cadowga uu gacanta ku hayo waxaana dadka muslimiinta ay ka codsadeen wilaayada iyo guud ahaan maktabka in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah isla markaana wax badan ay ka faa'iidaysteen mactaned abu xasaan tiro dad muslimiin ah ayaa ku shahiiday duqeyn maamulka sahiyuuniyadda yahuuddu ka geysteen magaalada khaza nuur cali warsame abushiiba ayaa warbixinta warkaasi noo haya wararka naga soo gaaraya magaalada khaza waqooyigeeda ayaa sheegaya in duqeymo sahiyuuniyaddu ay ka geysteen halkaasi lagu dilay ama ay ku shahiideen sagaal iyo toban qof oo muslimiin reer falastiin ah waana sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka khaza dhanka afhayeenka difaaca madaniga ah maxmuud basal ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in dhowr gantaal ay ku dhaceen guri saddex dabaqa oo u dhow cisbitaalka kamaal cadwaan ee magaalada baytulaahiya tobaniyo qof ayaa la tilmaamay inay halkaasi ku noolaayeen qaar badan weli waxay ku hoos jiraan burburka ayuu hadalkiisa ku daray warbaahinta falastiinna waxay sheegtay in dadka dhintay ay ku jiraan sagaal carruur ah askarta yuhuudda ayaa dhankooda qirtay fulinta duqaynta iyagoona sheegay inay beegsadeen rag ka tirsan kooxaha muqaawamada falastiin taasoo beentii ay weligood warbaahinta lasoo istaagi jireen qayb ka mid ah tani oo markii toddobadii oktoobar ee sanadkii tegey duqaymaha sida maalinlaha ah ee sayuuniyadda yuhuudda ay u geysanayso magaalada khaza waxaa ku shahiiday in ka badan afartan iyo afar kun siddeed boqol soddon iyo shan ruux waxaana ku dhaawacmay boqol iyo lixdan kun saddex boqol konton iyo lix ruux oo u badan haweeniyo caruur mahadsaned abushiiba maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowra diini ah usoo gebagabeeyey macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable ee wilaayadaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah laguna qaatay duruus kala duwan ayaa waxaa ka faa'iidaystay macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan dowrada waxaa loogu magacdaray imaam ibnu jazariya shicaarkeeduna waxa uu ahaa khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaana soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayadaasi munaasabadii gebagabada dowrada kalimaad kala duwan ayaa laga jeediyey waxaana ugu horeyn kelimad tawciya ah ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan macalimiinta halka fadhida ee muddo dowrada u socotay waxaanu kula dardaarmaynaa kow wixii horta ay dhagaysteen intii dowrada u socotay culum ahee lagu shubay ee lagu dul aqriyey inay dhaqan geliyaan shaygu haddee marna waa nadari marna waxaa weeyaan waa camali wixii nadariga haddii ay dhagaysteen oy arkeen duruustii qaar ay gacanta ku hayaan oo maaragtay loo soo daabacoo la siiyey inaan meesha looga tegin oon la ihmaalinin duruusihiina dib loo muraajaceeyo waxyaabaha meesha ku qoran macluumaadka lagala hadlayna ay dhaqangeliyaan wuxuuna wuxuu baraka ku leeyahay ama wax ku tarayaa ama faa'iidiisu tahay in la dhaqangeliyo oo uusan noqonin keliya xibri cal waraqan waraaq lisaga qoran oo dhagaysta keliya uusan noqonin in waxaa weeyaan la dhaqangeliyo waa midda koowaad ugu muhiimsan afhayeenka golaha nuqabada wilaayada hiiraan nabadoon cali abu caaisha oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay macalimiinta marka macalimiintu ma sahlana wax fudud ma aha waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala macalimiinta mas-uuliyadda saaran inay guntiga dhiisha isaga dhigaan oo mas-uuliyadda saaran ay ku fikiraan waayo cunuga marka guriga laga soo dirayo laba xagga waalidkana waa laga soo tarabiyayaa macalimiintana waa laga tarabiyayaa laakiin midka ugu adag waa macalimka waa diinu wadaa moogta ilmaha diin lagu tarabiyey ka bedelan yihiin ilmaha kale macalinku diintii islaamka ugu tarabiyeynaya marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala khayr fara badan ayaan ilaahay idinkaga rajaynaynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu lehay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah qur-aankii waa barateen dadkiina waa baraysaan sidoo kale qaar ka mid ah macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable oo goobta xafladda ka hadlay ayaa ka warbixiyey cilmiga ay kororsadeen muddadii ay dowrada u socotay alla subxana watacala u mahadiynaynaa maxad alle kadib waxaan u madaxaynaynaa wilaayadeena gobolka hiiraan oo dowrada noo qabatay oo noo soo qabanqaabisay marka waxaan leeyahay allaha barakeeyo marka meeshan waxaa noogu socotay dowro oo muddo noo soo socotay marka dowrada magaceed waxaa la yidhahdaa dowratu nujasari shacaarkeedana waxaa weeyaan eh, khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxyaabaha aan ku qaadanay waxaa ka mid ah thamaraatu taqwa ayaan ku qaadanay oo aad loo kala dhigay oo mataqaana culimmadiina u aqriysa ilaahay ha barakeeya oo waxyaabo badan aan ka fahamnay waxaan kale meeshaan ku qaadanay fanu tacaamul maca annaas sida dadka loola tacaamulo insaanka loola tacaamulo ayaa meeshaan ku qaadanay oo aad loo kala dhigay weliba waa qaybo ka mid ah ee loo- laga naqaashay Een, halkan waxaan ku qaadanay anigoo ah macallimiinta degmada buqa qable dowre magaceeda la dhahaa dowratu imljazar marka waxyaabaha aan qaadanay aada ay u badan yihiin Ee, waxaa ugu muhiimsan oo hadda aan waxyar aan kasoo qaadanayaa sifaatu lmucallim annaajax macalinka ee, sifooyinka uu leeyahay macalinka guuleystay kow waxaa ka mid ah an yacmala inuu u shaqeeyo biikhlaasin si oo ikhlaas ah iyo ijtihaadin dadaal iyo waniyatin saadiqa iyo run sheegayso yarjuu biha wajhallaahi ilaahay dartiisa uu rajaynayo subxaanahu watacaala fa huwa yucallimu daalib alkhayr waa midka baraya ardayga khayrka midda labaad waa inuu yahay macalinka alqudwa xasana qudwa wanaagsan oo kudaysho leh marka mawaadiicda dowladda aan ku qaadanay waxay kala ahaan ilaa lix qodob waxaa ugu horeysa tamaraad taqwa miraha ilaada alla kacabsiga iyo waxyaabaha laga faa'iidayo qodobka labaad wuxuu ahaa aadaab xamalat alqur'aan oo iyadana si fiican loo dhigay kan saddexaad wuxuu ahaa almucallim annaajix iyo sifaadka uu leeyahay macalinka guuleystay ama macalinka murabiga sifaadka uu leeyahay iyadana waa laga hadlay qodobka afraad wuxuu ahaa durqu tadriis qaabka wax loo bara dadka haddii ay yihiin kuwa yaryar iyo kuwa weynba qodobka shanaad wuxuu ahaa fanu tacaamul maca annaas oo qaabka dadka loola tacaamulayo maca alinsaan waa la dhahay maca alislaam maca annaas intaba waa laga hadlay maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa sare u qaaday dowraadka aqoon kororsiga ah ee u qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada wilaayadaasi mahadsaned cabdiqani iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan heshiiska xaaraanta ah ee murtad garguurtay badda soomaaliya ku siiyey xabashida itoobiya cabdulqaadir maxamed rabaani ayaa warbixinta warkaasi inoo haya ankara oo mar kale lagu soo maleegay heshiisyo xaaraan ah oo lagu boobayo khayraadka soomaaliya iyo ordogan oo u sacabatumaya arrintaas sida aroos gurigiisa ka dhacaya oo kale xasan garguurte madaxweynaha maqaarsaarka oo sayidkiisa abey axmed gacantiisa ugu saxiixay biyaha soomaaliya iyo abey oo qorshihiisa xoog ama xiilad ku meelmariyey magaalada anqara mujaahidiinta bariga afrika iyo bulshadooda oo iyaguna ganafka ku dhuftay shirqoollada dhulboobka ah ee mar kale lagu soo maleegay anqara haddaba sidee ay u dhacay shirqoolka cusub sida aan la soconno waxaa magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga mar kale lagu soo maleegay hagardaamooyin lagu doonayo in lagu xayuubsado qaybo ka mida badda soomaaliya iyadoona la huwinayo shaar ganacsi iyo waxyaabo kale oo aan sal iyo raad toona lahayn murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa u muuqda mid ka dhabeeyey hadafkiisii ahaa in isaga uu bixiyo badda soomaaliyeed waxaana meesha ka baxay sheegashooyinkiisii ahaa in etoobiya ay ku kacday xadgudub dhuleed xaqna aysan u lahayn in ay soo farigeliso dhulka soomaaliyeed abey iyo xasan oo dhexda uu u fadhiyo ordogan ayaa gaaray heshiis hagardaamo ah oo lagu qaadanayo qaybo ka mid a xeebaha badda cas ee soomaaliya laguna adkaynayo wixii dhex maray abey iyo biixi waxaana miiska ankara si la mid ah kuwii adis ababa mar kale etoobiya loogu saxiixay in ay la wareegto badda soomaaliyeed iyadoo soo xiranaysa shaar ganacsi kulankii xalay dhex maray hogaamiyaha adis ababa iyo kooxda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa lagu tilmaamay mid gebi ahaantiisba bahdil ku ahaa murtad xasan sheekh maxamuud etoobiyana uu u ahaa guul kale oo ay gaartay maadaama uu abey axmed afka ka dhowrtay in uu ka laabtay is-afgaradkii uu horey ula saxiixday muuse biixi kaas oo qodobadiisa ay ka mid ahaayeen in etoobiya ay dal madax bannaan u aqoonsanayso somalilan taas beddelkeedna la siiyo marin badeed oo ay ka samaysato saldhigyo ciidan iyo dekado iyadoo u gaar ah sida lagu warramayo is-aragga ka dhacay caasimadda turkiga oo qayb ka ahaa wadahadallo soo jiitamaya bilihii lasoo dhaafay oo turkigu garwadeen ka ahaa ayaa laga soo saaray dhowr qodob oo dhammaantood xoojinaya damaca abiy axmed ee badda soomaaliya isagoo ay hareertiisa fadhiyeen abiy axmed iyo xasan garguurta ayuu rajab dayib urdogan madaxweynaha dowladda riddada ah ee turkiga waxa uu ku dhawaaqay in lagama maarmaan ay tahay in etoobiya ay soomaaliya ka hesho marin badeed
Ben de Abi Ahmet kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yaptığımız ilk toplantıdan sonra bunun devamını da yapıp denize açılma konusunda Şeyh Mahmut kardeşimin de waxaan uga mahadcelinaynaa abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud wadahadalkan aan maanta halkan ku yeelannay ee ah in itoobiya ay bad hesho waxaan filayaa in walaalkii xasan sheikh uu dhug u yeelan doono uuna dhuuxi doono rabitaanka itoobiya ee marinbadeed kana caawin doonna ayaan aaminsannahay dunida ayaaba dhammaanteen naga badan wixii intaas ka dambeeyana waan isla socon doonnaa annagoo dhammaanteen gacmaha is-haysannaa gereken ilgi alakayla desteği vereceğine inanıyorum. Bu dünya hepimize yeter. Burada hep birlikte yerimizi muhakkak waxay dhinacyadu soo saareen qodobo dhammaantood u adeegaya damaca dowladda xabashida itoobiya islamarkaana rumaynaya riyadii ee in muddo ah ku taamayeen xabashida oo ahaa in marinbadeed ay ka helaan geyiga soomaaliyeed xoog ama xiilad waxayna markan itoobiya damaceeda ku caddaynaysaa qalinka uu gacanta ku hayo xasan garguurte ee uu ku adeeganayso qodobada ka soo baxay wadahadalla kusheega oo dhammaantood ahaa isdhiibitaan ay samaysay kooxda riddada ayaa guul u ahaa abiy axmed waxaana qodobadaas ka mid ah in itoobiya la siiyo marinbadeed oo loola jeedo bad ama dekad ay iyadu maamulato in ciidanka xabashida soomaaliya sii gumaysan karaan iyadoo bayaan aan si qayaxan loogu carab dhabin balse lagu ammaanay joogitaankooda soomaaliya iyo xasuuqa ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed dhinaca kale murtad xasan sheekh maxamuud ayaa isagana dhankiisa ka hadlay kulanka waxa uuna meesha ka jeediyey hadallo uu ku boogaadinayo ciidamada xabashida itoobiya ee har iyo habeen dhibaatada ka wada gudaha waddankeenna muslimka ah ee soomaaliya waxaana uu yidhi Thank you, thank you very much, Your Excellency, President Erdogan and the Republic of Turkey, the effort that have been put into this endeavor that we have concluded tonight at this hour. In one aspect, it's a conclusion because it uh, stops on the differences that we had marka aan ka hadlayno heshiiskan waa mid muhiim u ah labada dal ee soomaaliya iyo itoobiya annagana waxaan turkiya uga mahadcelinaynaa kaalinta dhexdhexaadineed ee ay ka qaadatay heshiiskan soomaaliya waxay saaxiib iyo isbahaysiba la ahaanaysaa itoobiya xilliyada soo socda waxaana rajaynayaa in heshiiskan uu nabadgelyo iyo xasilooni ka dheliyo mandiqadda fursadaha ka dhalan kara heshiiskan waxay faa'iido ugu jirtaa labada dal soomaaliyana waxay diyaar u tahay inay la shaqayso itoobiya iyo madaxda itoobiya marxaladaas oo aadan haddana ciidanka itoobiya waxay joogaan soomaaliya waxayna qayb ka qaateen nabadeynta soomaaliya sidoo kale labada dal waxay ka wada shaqeeyaan arrimo dhowr ah waxaana ka shaqayn doonaa sidii xasilooni waarta mandiqada looga heli lahaa sababtoo ah mandiqadan waa mandiqad xasaasi ah inaan ka wada shaqaynana waxaa ku jira danta guud in the recent times. Ethiopia and Somalia are two neighborly countries and they have mutual uh, interests in cooperating together and building a prosperous future of both our two countries and our two people. We are very much grateful for efforts.
falanqeeye lagu magacaabo cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha geeska afrika ayaa waxa uu ku sifeeyey wixii ankara ka dhacay guul diblomaasiyadeed oo itoobiya u soo hoyatay isaga oo muujiyey in bayaanka la soo saaray iyo hadalkii uu jeediyey abiy axmed aysan ku jirin wax muujinayo in itoobiya ka laabatay is-afgaradkii ee la saxiixatay muuse biixi cabdi horraantii sanadkan waxaana uu yidhi waxaa ii muuqday in aanay ku caddayn in mougii ama arrintii dhibaatada keentay aan meel la saarin oo weli uu tuhum ku jiro ah talow holaha looga socdo khilaafkii hore macnaheeduma waxa weeye mise waxa weeye sideedabay sii ahaanaysaa ilaa iyo annaga badna la siiyo maadaama etoobiya ay weli ku adkaysanayso oo uu xataa abiy axmed uu hadalkiisii meesha ka sheegay annagu mar kastaba bad baan u baahannahay aad moodanaba in communikeyga ama bayaanku uu caddaynayo oo leeyahay etoobiya waa in bad la siiyaa marka madaxa kooxda riddada ayaa dhowr jeer ku hadaaqay in uusan wax wada hadal ah la qaadan doonin abiy axmed inta ay xabashidu ku dheggan yihiin mowgii ay la gashay somalilan balse xasan garguurte ayaa isdhiibay oo abiy axmed u tanaasulay tanina waxa ay bannaanka soo dhigaysaa dabadhilifnimada madaxda kooxda riddada oo ku suntan shisheeye kalkaalnimo sida uu mar kale sheegayo falanqeeye wardheere waxaa tanaasulay soomaalida oo ogolaatay iyadoo aan wax xaqiiqa aanay haba yaraatee aanay caddayn inay memorandumkaas in laga laabtay iyadoo aan la xaqiijin in soomaalidu ay shirkaas la fadhiisatay awal waxay ahayd soomaalidu waxay taagnayd waxaan ka wada hadalnaba meesha ma yaallaan kow waa inaad horta ka laabataa heshiiskaa is-afgaradka ah oo aad la gashay gobol annaga naga mid ah arrintaasay ahayd wixii soomaalidu shuruuddii ay markasta ku xiraysay taasaa meesha ka baxday soomaalidu shuruuddaas waa ka soo dabacday waxay timid heer ay markaas la dhexdhexaadiyee labadoodii oo lagu dhexdhexaadiyey etoobiyana ay weli kusii adkaysanayso in bad la siiyo midda kale waxaan rabaa inaan kuugu daro oo muhima soomaalidu marna etoobiya bad uma diidanayn waxaa u furan dekedaha soomaalida oo dhan baa u furan berbera boosaaso garacad m- kismaayo muqdisho kulli waa loo ogol yahay muuse biixi cabdi oo ah dabadhilifka horraantii sannadkan abiy axmed u saxiixay qayb ka mida badda soomaaliya oo ka falceliyey wixii ka soo baxay ankara ayaa carabaabay in etoobiya aysan ka laaban heshiiskii ay la gashay maamulka somalilan islamarkaana horraanta sannadda ka is-afgaradka loo rogi doono mawgii ay wada gaareen waxaa xalay la soo daayey erdoganoo labada gacmood hayaa xaggana abiya xaggana xasan sheekh maxaa ka soo baxay sawirka xamar habuu buunisee waxaa ka soo baxay in la sameeyo waxaan la idhaahdo conference building in la dhiso in la is-aamino inay is-aaminaan oo aanay colaad ku wada shaqeynaan ay bilaabaan inay nabadgelyo ka wada shaqeeyaan wixii hawlana loo dhigi loo dhigaayo guddiyaha dambe la samayn doona ee farsamada ah halkaana waxaa ka muuqata xasan sheekh weli inuu dagaal ku jiro somaliland waayo sanadkaa dhammaanaya warkiisii waxaan waxaan soo saxeexay anoo idinka wakiila dowladda etoobiyana laba shay isweydaarsano somaliland waxay maanta waa ictiraaf waa ummad xorriyaddeedii ay qaadatay weli tallaabo ay qaadoo qaldan ka saxaysoona ilaa maanta ahaynin waana waxa mudana kooga etoobiyana waxaa u daran inay bad hesha ay gaadho waxaan isweydaarsannay somaliland aqoonsigeeda oo laga yaqaano etoobiya iyo somaliland oo itisoo inaad dekedaa dekedaa berbera dekada ciidankiina aad noolaadihin aad dejisaan oo dadka kale oo kira ah
mahadsaned rabbaaniye warbixintaasna waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanta dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh